cabdulaahi ow ee gabdhaha ama markaa la guursanayo la jeclaada ha noqoto ama markay xilo ku noqota ha noqotee waxay ka mid yihiin mawduucyada laga gadnay bal adiga naftigaagu waaye aragnimadaada iyo ragga kale wad xusuusan tahay wax ka qaba halka
aad baad u mahadsan tahay xuseen hadda ka hor baa lay weydiiyey aalaa uma bednay anugu arrimaha bulshada inaan ka gabiyo oo sida haweenka iyo geela iyo qadaha iyo waxaa uma badnayn kamana medni marka halkan waxaan kuugu qabanayaa laba taxoodoo midna anigu marwadeyda u tiriyey midna aan nin ka qabtay gabadaa u jeclaaday ninkaa waxaa loodhan jiray wacdi shaqlane bal isaga aan kuu horumariyo wuxuu yidhi dahawey jacayl baa ii dilay oo ii daashaday cishqigaaga duulaankiihi waygu soo degaye haddii aadan daaweyn xubbigu wuu i dilayahay isdilaaci mooye wax kaliya ima soo degin dawo waxaan lahayn iyo sun baan duhur cabbayaaye anigoon dekanaa aadmi qabin wuu isdeldelayaaye dab haddaadan ishiin la waa inaan dawoobaaye isdilaaci mooye wax kaliya ima soo degin nin dayuurad haysta yaan odhaan diilintay saare waxay sii dariyaan tara kolkay dawyo sare gaadho daruuraha markay gaadho yaan daris ka soo siine isdilaacin mooye wax kale ima soo digin marka diriiriglaynayo intaan dooniyaha raaco badda weyn markuu ila derderayaan ka soo degiye meelaan dabbaal lagu karayn dahabay xaynteeda iyo daakhikaan tegahayaa daacadda ilaahe haddii aadan dab iishiin la waa inaan dawoobaayo isdilaacin mooye wax kale iima soo degina haddaadse rara dun lagu daadiyey oo daarac laga buuxshay oo midabku daylbayran yahay dadabka gaadhsiiso diyaar loo sameeyey iyo dharkii deeqa araggaaga oo damacu wuu badan yahay haddayna kaa qabato yaan dunyo kuu siinayaa adi dadaalkaaye dembigaaga oo idilla waa layga dadayaaye waan diir xumaan maalintay diiftu kugu taale xiyaalada dugaalkeed bar baa la iska diidaaye dadkiinnaan jeclaan iyo intaad duri wadaagtaane intaa nin baan ka qabtay